dalka jabuuti oo wakhtigan looga bartay cimilo aad u kulul oo xambaarsan dabaylo wata siiga iyo habaas oo loo yaqaan khamsiin ayay dadku ku waabariisteen roob si yar oo googoosa u daaya oo dhulka intiisa badan ka dhigay rays ay biyuhu ku qotomaan waa kuwan qaar ka mida dadka reer jabuuti oo iga warramay siday u qabowsadeen inkastoo lagu jiro wakhtigii xagaaga ee hawadu ay aadka u kulushahay wallaahi rabadaan muusow aad baan u fiicannahay cimilada halay duhurkii haddaad eegtid kaaranti'aan iyo kaarandey bay garaacaysay iyo labiyo afartan bay garaacaysay maantana haddaad eegtid wallaahi soddonka waxbaa raacsan baan u maleeyaa marka aad baan ilaahay ugu mahadnaqaynaa oon u leenahay ilaah cimilada sidaa noogu wata wallaahi roobkii xalay si fiican buu dhulka noogu rusheeyey wuu noo qaboojiyey laydhuna imika way noo qabowdahay wallaahi waa hawe macaan baan ku jirnaa aad baan dee ilaahay baan ugu shukriyeynaa xagaagii balka waranna kulaylka loo bartay iyo mar qudhaataa cimiladii isbaddasho ay qabow noqotay waa ilaahay mahadii wallaahi rabadaanow aad baan ugu faraxsannahay cimilada qabow ee maanta noo socota iyo laydhaa rabadaan muusow waad mahadsan tahay waa ilaahay mahadii mar qudha haata oo cimiladu ay isbaddeshay waa wax ilaahay loogu shukriyo dhulkeennii oo xalay ilaa saaka maasha allah xalayna roob wuxuugu maaragtay inay dhulka u wada maaragtay u biyadhigay inta u badan sida gobolladoo kaleete ee magaalo madacda balbala bikaaduus insha allahna ilaahay inuu sidaa noogu wado ayaan rajaynaynaa agaasimaha wakaaladda jabuuti ee saadaasha hawada cusmaan sacad siciid ayaa marka hore ii faahfaahiyey roobkan ka da'ay magaalada jabuuti waxa weeyaan wakhtigaan ku jirno wakhti xagaa xagaana waxaan u barannay roobkii xagaayada khaas ahaan oo dee noo bilaabmaa jubiye iyo uud ilaa sebtembar xigtaa bilaha waxaa dee moogtay inta badan caadiyan aan helnaa roobabka madartay xagaaga oo khaasahaan jubiye uud sebtembar waxa weeyaan karanta waxa la ydhahdo af soomaaliga afkan eriteria waa lagu dhaa karan baa la ydhahdaa etoobiya karan baa la ydhahdaa karantaas waxay ka dhigantahay waxa weeyaan fadad waaweyn ayaa maarata ka samaysmaa buuraleyda maarata yamanta noorkii maarata noorka ee maarata noorestiga etoobiya inakana waaqooyi bari soomaaliyana noorka soomaaliya oo dhan iyo buuraleydeeda saameeya oo la waaweyn oo la arko markaasi waxa weeyaan waxaasina waa muuson deteg waxa la dhahdo ayay yaa keenta marka waa roobka karanta inoo yimaada roobka karantuguna dee wadanka oo dhan iyo ahaan jabuuti xeebaha de boordimaha ku soo gaadha maahayne waxa weeyaan reeshoonyadan buuraleyda iyo interyeerka ayaa de hela waa roob maarata wata dabaylo marka waktigan xagaagay roobabka waxayna saameeye waa roobabka karanta inta badan oo de galabtii ayay bilaabmaan casar ayay bilaabmaan habeenkii way baaba-aan dibbay haddana isku samaysmaa moogtay oo waxyaabahan convectionka la ydhahdo ayaa dib isku develope marmaray dee waxaas fadadkaa waaweyn oo fadad qurux badan oo laakiin dee dabaylo hilaac oonkood waxaasoo dhan wata khaasaan waxay sameeyaan dee shiidka iyo noorkaasoo dhan koonfurtiga ayay sameeyaan waa kuwaas weyaan mudane agaasime wax sii soconaya roobabkanu ma yihiin marka la eego in farsamo ahaan cilmiyan mise waa waxde ku kooban uun dhowrkan maalmood ee nagu soo foodle amba wakhti kooban uun dee nagaga gudbaya waxa weeyaan roobabkan dee xagaagii horta waa roobab itaalle moogtahay oo ninkii de ilaahay siiyo iyo moogtahay uu siiyo de waa la filaa markaa de wuxuu si isdabajooga maahayn waxa weyan kolba siday activiteega fadad samaysmigan amba muusoogu ay tahay muusoogan eteegii ay kolba maaragtay antansiteegeegu ay tahay ayay maaragtay u kala xoog yihiin kolba siday noo soo gaadha dabayluhu haddana ay noo soo gaadhsiiyaan fadadkaas inoo afekteeyaan qaybaha ay de wakhtigaa ay saameeyaan yaa ay ugu yimaadaan isku maarta weeyaan waqtigan waa waqti xagaa uut dee waa xilliyadiisii xagaaga markaa dee fadku markay samaysmo dee waa wax kastiba de wuxuu leeyahay samaysmi development buu leeyahay dabadeedna haddana udii markaa dee way isdeplacenayan waxan way wada socdaan marka kolba dee siday noo afekteeyaan ayaan roobabka uga helayna moogtay oo fadadkan waaweyn ee noor iyo meenka ka dhaca dariiq bay leeyahay maraan marmar bay de qaar nagu soo leexdaanoo balbeliyo dabaylay ku soo aasaan iyo xeebta oo jeengadaha ka rafici jireen waad garanaysaa waxaasna dhibaatooyin badan bay leeyihin waqtiyadaa siigad xitaa inagu inoo keenayso waa siigadii xagaaga ayaanoo niraana dhinaceyna noortay dee waxaasina waa dhibaato ay keenaan wadeelka dab bay keenaan xadhka waaweyn bay dabayshaasi maaragtay bootooyo electriga ay ridaan aansaandiye keenaan marka precosyooyo midhan baa waqtiga xagaaga in la qaataa dadkan xitaa roobabkan maaragtay xagaada-aya inay iyakuna adkaystaan guryahooga yaryar marka dee baadiyaha ma ogtahay dabuga dhalan kuwan daadku xitaa roobabka inay nin kastaba dee wixiisa dabayl bay wataan inta badan roobabka xagaagu ogta xagga degmada bal ka waran aagan soomaaliya iyo wacankeeba lays odhan karayaa cimiladu waatii beryo dhaweedna la hadalhayay elniine iyo howlahaas
elnino in muddo dhowba waxa weyn waa waa declan waxaa la yidhahdo stadiir uu dhaadhacay feeble weeyaan oo dee sii maaragtay imika ahaan uu sii socdaa moogtahay waa sii tagdaradiisiiba ku jiraa moogtahay oo waxaa dee imika moodeladan iyo saadaalistan maaragtay imika sii socda laninia waxa la yidhahdo oppositka ku ah ayaa imika maaragtay waqtigeegii ah oo iyadna waxyaabo ay dee waqtiyageeda faa'iido ay anu leedahay jirta imikaase soomaaliya dee iyadna waxa saameeya un muusoon bay tegan dabaylahan muusoonge xagaaga ah rabadaan muuse v o a jibuuti